بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه رواه مسلم ibn cabdullaahi ibni camr alcaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man axabba qofkii jecel an yuzaxzaxa can innaari in naarta laga dheereeyo o laga fogeeyo qofkii jecel wayudkhala aljannata jannadana la geliyo qofkii jecel falta'tihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wa huwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir xaaluu yahay mid rumaysan allah iyo maalinta aakhiro asigoo rumaysan geeridu ha u timaado walyaأti ila annaasi dadkana ha ula yimaado alladii midka yuxibu uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in asiga loola yimaado wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii jecel naar in laga dheereeyo janno la geliyo laba arrin ha la yimaado labadaa arrin midda koowaad waxa waaye aliimaan biاllaah wa biاlyowmi اlaakhir inuu allah rumeeyo maalinta qiyaamana uu rumeeyo geeridu ama ajashu ha u timaado asigoo allah iyo aakhiro rumaysa waa midda koowaade laga rabo waa hadduu doonayo in naar laga dheereeyo jannana la geliyo arrinta labaad ee uu la imaanaya waxaa waaye waxa uu jecel yahay in asiga loola yimaado oo la siiyo ama lagula dhaqmo dadka ha ula yimaado walyaأti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh dadka ha ula yimaado wixii uu jecel yahay in asiga loola yimaado macnaheedu waxa waa siduu jecel yahay in loola macaamilo dadka ha ula macaamilo wixii khayra uu jecel yahay in asiga loola yimaado dadka ha la wadaago qaybtan dambe xadiidka wuxuu la mid yahay xadiidkii anas laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi axadkiin iimaan lagama helin waa iimaankii waajibka ah ee laga doonayay ee kaamilka ahaa ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa naftiisa uu la jecel yahay xadiidkaana waa la mid oo waxaa lagaa rabaa waxaa adigu naftaada la jeceshahay walaalka muslimka inaad la jeclaato wax alla wixii khayr ah laa shaka qofka naftiisa waa la jecel yahay wanaag walba wuu rabaa horumar walba inuu asiga gaarana waa jecel yahay haddaad sidaa jeceshahay walaalaha muslimiintana la jeclow waxaa xadiidka mafhuumkiisu yahay waxaadan naftaada la jeclayn ha la jeclaanin walaalaha qofka naftiisa lama jeclo wixii dhibaato ku ah wixii dib u dhac ku ah wixii darara oo naftiisa soo gaaraya raalli kama ah sidaasoo kale maxaa la rabaa inuusan walaalihii uga raali noqon dib u dhacaas iyo waxyaabaha fasaadka ee halaagga dadka keenaya inuusan la jeclaan maadaama asiga uusan naftiisa la jeclayn waa inuusan walaalihii la jeclaan waa min aliimaanay ka mid tahay arrintaas iimaanka ayay ka mid tahay in walaalaha aada la jeclaato wixii naftaada aada la jeceshahay oo khayra oo wanaaga wixii dhibaya oodan naftaada la jeclaynna ayagana waa inaad u nacdo oo aadan la jeclaan xadiidkaana wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga hadlay laba sabab oo ka mid a min asbaabi dukhuuli ljanna jannada gelitaankeeda asbaaba bay leedahay jannada asbaabaa lagu galaa asbaabaha jannada lagu gala waxaa ka mid ah labadan uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaani waxay sabab kugu noqonayaa in naar lagaa dheereeyo haddii naar lagaa dheereeyana waad liibaana waa liibaantay faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaza allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qofkii naar laga fogeeyo janno la geliyo waa liibaanay qofkaas adduunya aakhira waa liibaanay liibaantaasi waxyaabaha aad ku heli karto marka waxaa ka mid ah labadan arrimood in lagaa helo aliimaan billahi walyowmi alaakhir iyo midda labaadoo ah inaad dadka muslimiinta la jeclaato wixii naftaada aada la jeceshahay oo khayro wanaaga can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha yardaa lakum halaaan wayakrahu lakum halaaan fayardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a waan tactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinkaga raali noqday saddex arrimood ina allaha yardaa lakum alla raalli wuxuu idinkaga yahay halaaan saddex saddex ilaahay raalli buu idinkaga yahay waa idinka dalbayaa wuuna rabaa alla subxaana wa tacaala inaad la timaadaanoo waa jecelyahay wayakrahu lakum alla wuxuu idiin nacayaa uusan ogolayn halaaan saddex arrimood fayardaa lakum alla wuxuu raalli idinkaga yahay an tacbuduuhu inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana aadan ilaahay la wadaajina ilaahay raalli ayuu ka yahay wa an tactasimuu bixabli illaah xarigga alle inaad qabsataanna alla raalli buu ka yahay jamiican xaalaad tihiin dhammaantiin walaa tafaraquu oo aadan kala tegina wayakrahu lakum alla wuxuu idiin nacayaa qiila wa qaala qiila waa la yidhi wa qaala iyo waa yidhi wa kahrata su'aali iyo su-aasha faraha badan wa idaacata almaali iyo hantidoo la dayaco saddexdaasna ilaahay waa idiin nacay subxaanahu wa tacaala saddexda ilaahay raalli ka yahay waxaa ugu horeeya cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lah an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an inaa ilaahay caabudaan ilaahay raalli buu idinkaga yahay walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana aadan ilaahay la wadaajina waa midda koowaad wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican xarigga alle inaad qabsataan xaalaad tihiin kuba dhan oo dhammaantiin xarigga alle aad qabsataanna ilaahay raalli ayuu idinkaga yahay xarigga alle waa kitaab ullah wa sunnatu nabiyi sala allahu calayh wasalam xarigga alle waa alislaam inaad qabsataan walaa tafaraquu oo aadan kala tegina waa midda saddexaade ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu raalli idinkaga yahay inaadan kala tegina midda ugu horeysa waa midda ugu weyn cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lah maxaa yeeley diin ma jiro islaamnimana ma jiri karto ilaa allah subxaana wa tacaala inaad keligii caabudda mooyaan ilaahay subxaana wa tacaala keligii haddaad caabuddo meesha waxaa ka baxaya in kayrkii lala wadaajiyo walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay subxaana wa tacaala inaan waxba lala wadaajin waxaasi lala wadaajinayo noocay doonaan ha ahaadaan ama nebi ha ahaado ama malak min almalaa'ika ama weli min awliyaa illaah wuxuu raba ha noqdo ilaahay ma ogolo in cibaadadiisa cid kale wax laga siiyo cibaado keligiisaa mudan laa shariika lahu wax wadaaga male alla subxaana wa tacaala waana macnaa laa ilaaha ila allah kelimatu towxiid laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay macnaheedu waa cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lah maxaa yeeley kelimaddu waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat nafyi keliyana sax ma aha ihbaat keliyana sax ma aha waxaa towxiidku ku imaan karaa nafyi ihbaat waa inay iswataan waana laba rugni oo laa ilaaha ila allahu ay ka kooban tahay kalama maarmaan waa laba tiir tiirka koowaad waa nafyi tiirka labaadna waa ihbaat nafyiga macnaheedu waxa waa nafyu alcubuudiya camaa siwa allah wixii ilaahay ka soo hara in cibaado laga anfiyo cibaado waxba kuma laha in la yidhaah tiirka labaadna waa maxay ihbaatu alcubuudiya lilaahi caza wajal waa in ilaahay loo sugo marka waxna waa la diiday waxna waa la sugay waxa la diiday waa ilaahay khayrkii in lala wadaajiyo waxa la sugayna waa in keligii la caabudo waana macnaa laa ilaaha ila allah qur'aankana allah subxaana wa tacaala aayaad fara badan uga hadlay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa qowluhu caza wajala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an ilaahay inaan caabudno waxnana aanan la wadaajin aayaadkaas iyo kayrkoodba waa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedii wey arrinta labaaduu ilaahay raalliga nooga yahay waa midnimada waa midnimada wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican markii la midoobayo baatil laguma midoobayo waxaa lagu midoobaya waa inay noqdaan kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican iyo xarigga allah inaad qabsataan xaalaad tihiin dhammaantiin oo wuxuu waafaqsan tahay faqradan qowl اllahi caza wajal wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu xariga alla qabsada xaalatiin dhammaantiin ha ku kala tegina waxa lagu kulmaaya marka waa maxay waa bixabli اllaah wax kale ma aha suuragalna ma aha in dadku ay kulmaan oo ay ku kulmaan waxaan xariga alla ahayn waa alkitaab wالsunة calى fahmi salafi اlumma kitaabka iyo sunnada in loo qaato sidii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay u fahmeen oy u qaateen taa keliyaa lagu kulmi karaa wixii ka soo hara suuragal maaha in lagu kulmo wixii ka soo hara qofkii qaada khilaafou dhalinayaa tafaruqowna sababaya ilaahayna raalli ka maaha subxaana wa tacaala in la kala tago واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيدا يا حديث كان وأن تعتصموا بحبل الله جميعا يا أدلة فربضان الله النوعة waxay tusinayaan inaysan bannaanayn in muslimiintu ururo iyo kooxa ay noqdaan in axzaab la sameeyo la leeyahay axzaab islaamiya waay arrintaasi arrin sharcigu ogol yahay ma aha waa xaaraam wax bannaanna ma aha maxaa yeele waa midda kaliftay ama keentay inay muslimiintu qaybsamaan oy kala tagaan ay u qaybsamaan ururo kala duwan oo qolo walba ay u tacasubayaan si gaara ururkii ay ka tirsanaayeen wixii ka soo harana ay ka beri noqonayaan dhibkaasoo dhan maxaa keenay waxaa keenay in axzaab la sameeyo arrintaasi xaaraam waay aayaadka qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam labaduba way diideen maxaa yeeley tafaruqa sharcigu ma ogola in la kala tago oo muslimiintu axzaab iyo kooxo noqdaan ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كما متهد بالي النبي محمد كوا دين كودا كوكلا تجي أي كواحها نقضي كما ترسني شقنا كمله معناه بري بعد كتهايو إلهي ما أقول سبحانه وتعالى إن تفرق يو أن تحزب لقد حسمية مسلمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا آيات فربضنا الله كديد سبحانه وتعالى sunnada nebiguna waa sidaasoo kale calayhi salaatu wasalaam xadiidkan baa ka mid a wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu kelimadda jamiican waxay tusinaysaa in allah subxaana wa tacaala amrayo uu raalli ka yahay in hal meel la iskugu yimaado meeshaasina waa maxay waa kitaabka iyo sunnada ummadduna markay mid tahay ayaa showkadeeda iyo awooddeedu xoog badan tahay laakiin markay kala tagaan oo ayagu keliya ay isfiirinayaan ayaga keliya ay isku maqan yihiin waa meesha uu ka yimi dacfiga muslimiinta iyo taagdarrada meeshay uga timid wey ilaahayna waa ka digay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka digay oo wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum hadoodi haddoodina oo ha iskhilaafina oo markaa aada fashilmataan fashalaa idinku imaanayo awooddiinnuna way tegaysaa buu yidhi watadhaba riixukum ay watadhaba quwatukum waxaa baaba'aya oo zuulaya awooddiinnii mar haddayd u kala tagaan dacfi baa ku imaanaya taagdarro wayakrahu lakum alla wuxuu idiin nacayaa usan raalli ka ahayn qiila waqaala qiila waqaala waa midda carriga gubtay waayo ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama ah dadka qaar qiila waqaala way ka helaan waa ku nool yihiin dhiiggoodaa la shaqeeya maantao dhan khabar uu raadinaya sheeko wuxuu leeya meel hebla maxaa ka dhacay hebel muxuu yidhi hebla maxay tidhi qiila waqaala wax walbou maqlana waa iska soo naqlinaya wuxuu leeyaha waxaasaa la yidhi maanta waxaasaa dhacay waxaasaa maaragtay meel hebla sidaa ka noqday nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmar'i iman an yuxadida bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan wax walbou maqlo inuu ku sheekeeyo taasaaba dembi ugu filan maxaa yeele waxyaabaha aad maqlaysa in badanoo ka mida waa been beentii baa waxaa ka qayb qaadanaysaa inaad faafiso nashriso ilaahay raalli kama ahan qiila waqaala qiila waa la yidhi waqaala wuu yidhi waa labada kelimadoodu aad loo isticmaalo oo dadka wararka naqliya ilaahay warbadida ku itixaamay ay isticmaalaan ilaahay raalli kama aha qiila waqaala waa hadalka faraha badan wa kahrata su'aali iyo su-aasha faraha badan su-aasha faraha badan laba nooca soo gelaysa atasawul waa soo gelaya tuugsiga iyo isida faraha badan ilaahay raalli kama ah hadda ka hor waa soo marnay alaslu fi tasawul inuu yahay xaaraam inuu yahay fii buluuqi lmaraaman kitaabu zakaa qaybihiisa dambe ayuu alxaafid ibn xajar wuxuu ku keenay axaadiid fara badan oo tusinaysa tasawulka inuu xaaraam yahay tuugsiga inuu xaaraam yahay asalka tuugsiga waa xaaraam xadiidu qabiisa nebiga alayh salatu slam wuxuu kusoo reebay saddex arrimood uu soo reebay halkaasaan ku soo marnay asalku waa xaaraam taa way soo gelaysaa marka su-aasha faraha badan loo tuugsiga ah ilaahay raalli kama ah waa kow waa qaybta koowaad nooca labaadee su-aalaha us alla raalli ka ahayn waa su-aalaha diiniga laakiin calaa wajhi tacanut loo keeno calaa wajhi tacanut maxaa loola jeedaa yacnii madax adeeg iyo baarbaarid ujeeddo faa'iido ma lahan qofkan inuu ka faa'iidaysto ma rabo su-aasha jawaabteeda laakiin waxbuu ku baarbaarayaa wuxuu rabaa dood iyo muran ujeeddadiisu waa madax adeeg qasdigiisu faa'iido doon ma aha su-aalaha noocaasina ilaahay raalli kama aha labada noocba way soo gelayaam xadiidka waa ku jiraan sida culammadu qaar ay yidhaahdeen wa idaacat almaali arrinta saddexaadna waa maalka oo la dayaco idaacat lmaal waa maalka oo la dayaco wax badanaa soo gelaya waxaa soo gelaya maalka inaad u bandhigto dayacaad inaad xafidi weyso waxaa soo gelaya inaad ku bixiso meelo aan bannaanayn maal walba oo lagu bixiyo wejiye xaaraama waa maal dayacmayo waa israaf waa xadgudub nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina rijaala yatakhawaduuna fii maali اllaahi bigayri xaq falahum اnnaaru yowma alqiyaama waxaa jira buu yidhi rag dhex dabaalanaya maalka ilaahay maalka adiga iskama lihida ilaahay baa leh ilaahay waa ku siiyey subxaana wa tacaala qadarkaad haysato waa ilaahay ku siiyey waa lagugu xisaabinaya yowma alqiyaama sidaa ugu tasarufto iyo waxaa ku bixiso rag baa marka waxay dhex dabaalanayaan buu yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam maalka ilaahay wejiyaan bannaanayn bay ku bixinayaan waxyaabaan ilaahay raalli ka ahayn ayay ku bixinayaan ragga noocaasa naar ayay leeyihiin yowma alqiyaama ilaahay waa ku cadaabaya subxaana wa tacaala arrintaa ay sameeyeen waxayna ka mid tahay waa min idaacati almaal hantida oo la dayaco ayay ka mid tahay waa israaf culammada qaarna markay israafka fasirayaan waxay ku fasiraan in maalka lagu bixiyo fi lwujuuhi almuxarama waa badlu lmaali fi lwujuuhi almuxarama waa maalkaoo la bixiyo wejiye xaaraamana lagu bixiyo ama qofka inuu xalaal maalkiisa ku bixiyo qof miskiinoo u baahan uu ku sadaqaysto hadduu rabo ha badiyo wax badan ha sadaqaysto hadduu rabo dhexdhexaad ha ka dhigo israaf lama yidhaahdo xadgudub ma aha taa maalka in lagu bixiyo weji ilaahay raalli ka yahay iyo dad mudan in la siiyo oo aan xaaraam u isticmaalaynin taa israaf lama yidhaahdo israafku waa inuu maalka lagu bixiyo waxaan ilaahay raalli ka ahayn subxaana wa tacaala waxyaaba xun in lagu maalgeliyo taa waayo midda ilaahay subxaana wa tacala uusan raalliga ka ahayn rawaahu muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin